لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع الشيخ أملا والمرء طول عمري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa jimco taariikhda hijiriyadan ay ku aadan tahay toddoba-iyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijkii aad wada sugayseen ee tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri waxaan maraynaa habeenadii ugu dambeeyey ee tartanka caawa waxaa habeenkooda ugu dambeeya tartan xiise badan uu dhex mari doonaa lixda majmuuco ee ku jira gruubka alif kuwaas oo kale ah wilaayaadka islaamiga gedo galgaduud jubbada hoose shabeellada hoose bakool iyo wilaayada islaamiga ee mudug majmuuco kasta oo ka mid a lixdan waxaan filayaa inay soo diyaargarowday caawa maadaama mid kasta natiijadeeda ay ku xidhan tahay sidee ayuu noqon doonaa tartanka caawa su'aalaha la soo xulay ee guddiga iyo jawaabaha tartamayaasha saadaasha tartanka oo durba bilaabatay iyo majmuucaadka kaalmaha hore oo aan weli kala caddayn sababa ku aadan darajooyinka majmuucaadka oo ah kuwo aad isugu dhow misena qaarkoodba ay isku dhibcan yihiin tartan aqooneedka sannadkan waxaa iska kaashaday diyaarintiisa makaatiibta dacwada iyo tacliinta halka andalusna ay tabinayso waxaad si toos ah nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga andalus iyo alfurqaan ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo tartan aqooneedka idaacadda andalus لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا waa hagaag dhegaystayaal goordhow waxaan gudageli doonnaa insha allahu tacaala majmuucaadka lixda ah ee barnaamijka ka qaybgeli doona insha allahu tacaala balse waxaan ka horumarsiinaynaa guddiga tartan aqooneedka idaacadda andalus waxaan soo dhoweynayaa abu ibraahim abu maxamed iyo sheekh abu saciid azaylaci insha allahu tacaala jasaaka allahu khayran bashiirow waad mahadsan tahay xalay barnaamijka markaan gelaynay waxaan sheegnay in guddiga ay soo gaareen ilaa iyo saddex baxdi aad iyo aad oo ka kala yimid saddex majmuuco guddidu waxay dib u fiiriyeen buxuudtii ay soo dirsadeen majmuucaadku hadda ayaana jawaabta soo baxday la siinaya insha allah majmuucaadkaasina waxay kala ahaayeen een, galgaduud hiiraan iyo banaadir majmuucadii jawaabtooda dib loo soxo toban ayaa heh lagu dari doonaa loogu dari doonaa aad iyo aad majmuucadii haddii ay jirtaba haddii ay dhacdo haddii ay dhacdo dib loo celiyo aad iyo aad majmuucadii jawaabtooda mar labaad la qaldana maxaa dhacaya shan daraja ay shan darajo ayaa laga goynaya majmuucadaas sidaa darteed insha allahu tacaala een, agteeda waxaa fadhiya abu maxamed iyo abu saciid insha allahu tacaala abu maxamed haddii aan ku horreysiiyo labadii su-aaleed ee ka kala imanayay hiiraan iyo gelgaduud tii gelgaduud ee qur-aanka weli way taaganta mucjisadii qur-aanka mucjizka ah ha weli waa taaganta qur-aanka waa mucjisaatr waa saas weye marka bal taa mar labaad hadda ku laaba insha allah hortada su-aashaas waa markii saddexaad baan filayaa Een, nuxurku wuxuu ahaa waxaa la weydiiyey suuradaha lagu bilowdo magacooda ah afar ayay sheegeen iyagoo kasoo xiganaya bacdulkutub bacdulkutub sax xaqiiqaduna waxay tahay inay ka badan yihiin afar sax qur-aanka ilaahay laba qodob ma gelin karo raajixiyo marka qur-aanka ilaahay iyo magacyaalkiisa laba qodob ma gelin karno waaga su-aasha marka een, dee xal kale oo aan ahayn waaga qur-aanka ilaahay suuradaha magacooda ku bilowda waaga afar waa ka badan yihiin waaga guddigu dhan kasta u rog waaga waa dhaafin waaya qur-aanka ilaahay suuradaha magacooda ku bilowda in afar ka afar badan waa ka badan yihiin waaga marka intaasaan dhaafi weyni walow meel baa ku qornaatay Taa kitaab ay ictimaadeen Sax.
laakiin de waa khada kitaab ku dhacay ah haddii ahaan lahayd Raajix iyo marjuux lama geli karo.
marjuuxa laba qowlena ah dee waxbay Waxba ahaan heli- lahayd waxba heli lahayd laakiin qur-aanka ilaahay sax guddigu ma bedeli karo marka guddida marka su-aashaasi weli halkeedii bay taagantay barteedii bataata waxa waxaan filayaa in bashiir iyo macaadi iyo qalimantooda ay fahmi doonaan gelgaduud aan kabtaan ka baxno hiiraan ayaan aadaynaa su-aashii man awalu su-aashu waxay ahayd man awalu man akhada alkhilaafata bisayf si fiican Een, jawaabta anaa noqon waxay ahayd marwaan bin alxakam si fiican ikhwadu waxay ku jawaabeen wiilkiisa oo cabdimelik mhm, waa run een, waxaa jira culamo yidhi awalu man akhada alkhilaafata bisayf waa cabdimelik si fiican naskaa waa jira kutub taarikhuu ku qoran yahay si fiican dhankaas waa ka sax waa qowl jira weeye waa gar laakiin waxaa laga yaabaa su-aashu in murakab ahayd Mhm.
oo la weydiiyey cabdimelik qof isaga ah iyo waktigii uu qabtay waqtiga mantaa tawalul xukm marka taana codka in loo laabtay noqonaysaa waa gar Way ku ku jawaabayaan.
diido codkayba u laabteen marka haa waa gar marka mas codka say hadda codkooda ku cad waan dhegaysan doonaa insha allah maysan sheegin een, xilliga uu dhintay cabdimelik qofka awal man akhda khilaafata bisayf Mm.
oo la weydiiyey xilligeeba xukunka qabsaday Sax.
cabdimelik bay dheheen laakiin waqtigii maysan sheegin dadka murankooda amba qayladooda ee raggii wax u yeedhinayay Mm.
gadaal waa laga maqlayay wax buuqaas laakiin laguma qiimaynayo afhayeenka qofka hadlaya haa sax afkiisa lagama hayo Hadlaa. leanna qofka haddii ma- ay hadlayaan qof kale u hadlo sax hadduu xataa khalad sheego Laskuma- looma qabto saxna looma qabto hadduu qalad u sheegay Hadduu- hadduu qalad afhayeenka sheego- bas aa la qiimaynaa afhayeenka la qiimeynaya sax marka afhayeenka hadduu waxaa ka- afhayeenka yahay waa mid kale laakiin kolliba waxaan fil afhayeenka maaha waa dhegaysan doonaa insha allahu tacaala guddida Een, bal labadan aan dhegaysanna oo insha allahu tacaala tasaddexaadna waan soo laabanayna su-aashiina caawa idinkugu horraysa waxay leedahay maa huwa suwaru almuftataxatu bismi suurah maa hiya suwar almuftataxatu bismi suurah waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta
هذا شو بين مساك الجواب كذا سورة الحاقة سورة القارعة سورة عبسة سورة الرحمن mar kale ku celiya
والحاقة القارعة عبسة الرحمن
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay man huwa awalu man akhada alkhilaafata bisayfi wa fi ayi taariikhin tawalla alxukma man huwa awalu man akhada alkhilaafata bisayfi wa fi ayi taariikhin tawalla alxukma waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
معاوية يجرين حقنا في جرين حوالي نقصد نفوذه
mar kale ku celiya
معاوية وح- معاوية ويان وأنا آه، أخرجني كل الإنجليزي يا يا الولد نوران
waxaan filayaa in si fiican ay u wada dhegaysteen dadweynuhu labadaas su-aalood iyo jawaabihii ka soo baxay Een, waxaan filayaa labadaas haddii ay waayeen majmuucadii kalena haddaanu gelaynaa insha allahu tacaala iyo abu saciid abu saciid su-aashii banaadir iyadana ee xukmulmashkuuki fiih ku soo dhowo insha allah iyagana wax mehereen soo waaway بسم الله أبو إبراهيم مجموعة بنادر وحلو ويديي اذكر حكما مجمعا عليه للمشكوك فيه وحيك جوابين قاعدة ذي اليقين لا يزول بالشك قد مركا فيريان سؤاش اللي ويديي وحي أهيت حكم قاعدة صحيح شاغين si fiican سندكان جوابتا سؤالها آد لو تدقيقيي aadaa loo adkeeyay ee aada loo adkeeyey madmuun guud iyadoo laga yaabo jawaabta meel inay iskugu soo dhacayaan sax laakiin sidii naska loo weydiiyey haddaysan ahayn maadaama aan ku soo soconnay eh, guddiga way khaldeen walaalaha baxthi ayay soo qoreen oo rabaan inay dhiraandhiriyaan in qaacidadaas alyaqiinu laa yazuulu bishaki madmuunkiisa oo jawaabta la rabay kullu mashkuukin fiihi mulqan ijmaacan inay isku soo dhacayaan waa kan laakiin guddiga markay fiirfiiriyeen Mm.
Een, walow meel fog ba ha iskugu soo dhaceen xukunkii naskuma ahayn saa darteed waxay arkeen ee, su-aashii sidii marka horeeta way u Loo khaldeen sideed inay khalad u tahay waa gartay caawa saas markaa saddexdii majmuucada waxay waayeen su-aalihii amba buxuudtii ay soo tirsadeen majmuuco kastana waxaa ka go-aya jamacadaan soo dhoweynayaa aad u mahadsan yihiin abu ibraahim abu maxamed iyo sheekh abu saciid azaylici oo dhammaanba ka mid ah guddiga tartan aqooneedka idaacadda islaamiga ee andalus ee mucaad intaanan gudagelin ee majmuucaadka lixda ah ee saddexdii majmuuco ee baxsiga soo dirsaday ee guddiga ay ka jawaabeen ee galgaduud hiiraan iyo banaadir aadayd umahadsan tahay walaalka waan filayaa dhammaan dhegaystayaasha iyo majmuucaadkuba in ay nala dhegaysteen mowqifkii ama go-aankii ay qaateen guddiga oo ah buxuustii ay soo direen majmuucaadka saddexda ah in go-aanka guddiga uu qaatay uu noqday halkii ay markii horeba ay ka taagnaayeen oo ay su-aalihii la weydiiyey majmuucaadkaas aysan helin wax ay xuquuq ugu yeelanayaan in dib loogu celiyo oo sidii looga khalday ee u tahay sidaan la wada soconana habeenkii ugu horeysay intuusan tartanka bilaaban habeenkii bisha koowaad ee bishan ramadaan hijri waxaa jiray in intuusan bilaaban tartanka in nidaam lagu dul akhriyay dhammaan ee, majmuucaadka tartamaya waxaana ka mid ahaa een, nidaam odhanayay in majmuucadii la timaada baxthi isla markaana xaq u yeelata in ay baxhigaas ay wax ku hesho in tobankeedii ha in tobankeedii loo celiyo balse haddii ay la timaado baxthi isla marka ay wax ku weyso ama majmuucad kale ay inta ka keento baxthi ay wax weyso in iyada looga jari doono dib shan eh, Eedana- shan eedana way darajo soo dhacday.
horena way usoo dhacday Aad iyo aad.
sidaasi daraaddeed caawa majmuucaadka kale ah banaadir hiiraan iyo galgaduud waxaa laga jarayaa darajaadka ay haysteen min shan darajo insha allah waa mahadsantiin bashiiro inta idaan ka bixin majmuucadii u dambeysay codkooda ay ku jawaabeen maynaasidii hayan banaadir insha allah aan kusoo dhaweyno su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay udkur xukman mujmacan calayhi lilmashkuuki fiih udkur xukman mujmacan calayhi lilmashkuuki fiih waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta
اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abu ibraahim waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada banaadir ayay taasi ahayd ee dib looga qalday majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir markanna waxaan gudageli doonaa insha allahu tacaala barnaamijkeena caawa iyo lixda majmuuco ee ka qaybgelaysay insha allahu tacaala waxaan eegi doonaa majmuucada ugu horeysa ee gacanteeda kusoo dhacda ee lagu daafuri doono barnaamijka caawa insha allahu tacaala warqada ugu horeysa waxay noqonaysaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب waa hagaag markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعطينا haye nambarada kow ilaa iyo lix midka qabsada نمبرك سماء برنامج nambarka ku celi نمبرك سماء برنامج nambarka shanaad ee barnaamijka iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool haye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool iyo nambarka shanaad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مستشفيا iyo waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa ra'yu badruddiini fii niyaabati faciilin can mafcuulin xasba maa dakarahu bnu caqiil maa ra'yu badruddiini fii niyaabati faciilin can mafcuulin xasba maa dakarahu bnu caqiil waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta tartamayaasha majmuucada bakool jawaabta tartamayaasha
يجوز الورق يجوز الورق بغير مقدار به فيجب المسؤول به
markal ku celiya
أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allah tacaala iyo abu ibraahim bismi illaahi araxmaan iraxiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga waxaa la weydiiyey ra'yiga badridiin ee ah in faciil ay naa'ibka noqoto mafcuul sida uu sheegay ibnu caqiil jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada labaad ee barnaamijka ka qaybgeli doonta waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته nambarada midka qabsada نمبر كيف حالك؟
nambarka saddexaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟
hayo waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay qaala alcuthaymiin fii sharxi alalfiyati inanaa lam nukallaf bimacrifati haadayni albeytayni fii ayi baabin haadaana albeytaan qaala alcuthaymiin fii sharxi alalfiyati inanaa lam nukallaf bimacrifati haadayni albeytayni fii ayi baabin haadaani albeytaan waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha majmuucada shabeellada hoose jawaabta
قلة والتنازع في العمل باب markale التنازع في العمل
mar kale ku celiya
التنازع في العمل
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allah tacaala iyo abuu ibraahiim bismi illaahi araxmaan iraxiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga waxaa la weydiiyey sharaxa alfiyaha cuthaymiin wuxuu ku dhahay naguma kalifin macarifada labada beyt marka baabka ay ku jiraan labada beyt baa la weydiiyey jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose انطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa markanna waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعندنا nambarada mid ka qabsada نمبرك كويس برنامجك nambarka koowaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusnay mucad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidee noo maqshaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوعة iyo waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka oo ay ku xusan yihiin ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay dakara allugawiyuuna ana maadata alathari taduuru calaa halaathati macaanin calaa xasabi maa dakarahu azarkashiyu famaa hiya ذكر اللغويون أن مادة الأثر تدور على ثلاثة معان على حسب ما ذكره الزركشي فما هي وأن في ليين أتقرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
السلام عليكم ورحمة الله calaykum assalam waraxmatullahi wabarakaatu
haddaan isku dayno jawaabta axaduhumaa albaqiyu الثاني الرواية والثالث والعلامة العلامة
mar kale ku celiya
هذا مركز أن كل أحدهما البقي والثاني الرواية البقية ثاني رواية علامة
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga jubbada hoose oo ahayd ju- su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga waxaa la weydiiyey luqawiyiintu waxay sheegeen in maadada ath- in maadata al athar ay ku wareegayso saddex macno sida uu sheegay sarkashi maxay yihiin saddexdaasi jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markanna waxaan eegi doonaa majmuucada afraad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا بعدون nambarada mid ka qabsada نمبرك لبعض يا برنامجك nambarka labaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqshaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفي عن ولا hayo waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay fii ayi mithaalin min haadayni almithaalayni takuunu ziyaadatu llaami qiyaasiya lizaydin darabtu darabtu lizaydin في أي مثال من هذين المثالين تكون زيادة اللام قياسية لزيد ضربت ضربت لزيد وأن في ليا إناد قرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ضربت لزيد قياسية
mar kale ku celi ضربت لزيد أيا قياسية
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga waxaa la weydiiyey labadan miithaal ee soo socda goorma ayay siyaadatullaam qiyaasi noqonaysaa lizaydin darabtu iyo darabtu lizaydin jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan eegi doonnaa insha allahu tacaala warqada xigta ee barnaamijka ka qayb qaadan doonta waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته haya nambarada mid ka qabsada لمبرك أفراد إيه برنامج nambarka afaraad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug sidee noo maqashaan سفوعان أيا لدين نقونا iyo waxaad qabsateen lambarka afaraad ee barnaamijka oo ay ku xusan yihiin ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay kam madhaban fi ishtiqaaqi alficli min almasdari ow caksuhu kama jaa'a fi sharxi bni caqiil kam madhaban fi ishtiqaaqi alficli min almasdari ow caksuhu kamaa jaa'a fii sharxi bni caqiil waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta tartamayaasha jawaabta haddaan isku dayno waxaa waxaa ku jira laba madhab
mar kale ku celiya
arbacatu madaahib ayaa ku jirta afar madhab ayaa ku jirta
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allah tacaala iyo abu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga meeqa madhab ayaa ku jira in masterka laga keeno ficil iyo in ficilka mar laga keeno mas sida ku sugan sharxi ibnu caqiilka jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug فنملة ونحلة أقسمتا أن ولم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلايا إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غلت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هي إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم نحو لمن رعى تفوقا كل الولا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad weli dhegaysanaysaan tartan aqooneedka idaacadda andalus bisha barakeysan ee ramadaan shan majmuuco ayaa ilaa hadda barnaamijka ka qayb gashay ee majmuucada galgaduud iyo waxaan soo dhaweynayaa ee abu ibraahim ee جزاك majmuucada.
الله جزاك الله خيرا بشير وعاو waa majmuucaadkan caawa tartamaya waa habeenkoogii ugu ugu dambeeyey dambeysay aad iyo aad marka waa habeen kulle dhankooda taariikh kale oon gebagabeynayna amba aan macasalaaminayna ahayd aad iyaga ahaan sooma si fiican marka hadda gelgaduud khadkeeda ilaa hadda waan raadinaynaa haddii ay caddaato inay cudurdaar ku maqan yihiin Aha.
habeen dambe aan ku daraynaa insha allahu tacala waan ka Thank you.
soconaynaa marka hadda insha allah tacaala qaybihii dhexe ayaan markan gudageli doonaa waxaana majmuucaadka usoo dhoweyn doonaa qaabka ay u kala horeeyeen markii hore insha allah tacala ugu horeyn waxaan mar kale soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لمخلوق العلوم نقتدي بها مشاعرا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دمنا Mucaad- majmuucada tartamayaasha bakool asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أمن haye su-aashiina labaad ahna su-aashaha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay istashhid min albukhaariyi xadiidan yustadallu bihi calaa jawaasi طarxi اlmucallimi assu'aala calaa talaamiidihi lilikhtibaar استشهد من البخاري حديثا يستدل به على جواز طرح المعلم السؤال على تلاميذه للاختبار وان فيليا inaad garateen oo aad kasoo jawaabcin doontaan insha Allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta حديث حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يصل لربها
mar kale ku celiya
إن من الشجرة شجرة لا يصل لربها
haddaba su-aashii labaad aan haddaba su-aashii labaad ahna su-aashii ugu dambeysay caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaya insha allah tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alxadiid waa culumuhu waxaa la weydiiyey bukhaari waxaad ka keentaa xadiid loo daliishado inay bannaan tahay in mucalimku uu su-aal weydiin karo ardaydiisa si uu ikhtibaar ugu sameeyo jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax sidaasi daraadeed waxay ku guuleysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool markanna waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلايا إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غلت ذولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هي إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم نحو لمن رعى تفوقا كل assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نونا aye mucaad majmuucada tartamayaasha shabeelada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيان haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay maada qaala bnulmadiini can haadihi silsila yaxya bnu saciidin alansaariyu can saciid bni lmusayibi can abi hurayrata xasba maa dakarahu bnu rajab maada qaala bnulmadiini can haadihi silsila yaxya bnu saciidin alansaariyu can saciid bni lmusayibi can abi hurayrata xasba maa dakarahu bnu rajabin waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga hoose jawaabta
قال قال ابن المديني لم يصح لم يصح منها شيء مسند بهذا الاسناد
mar kale ku celiya
قال ابن المديني لم يصح منها شيء مسند بهذا الاسناد
haddaba su-aashii labaad ahayna su-aashii caawa ugu dambaysay la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabtay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allah tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alxadiid wa culuumuhu waxaa la weydiiyey ibnu madiini wuxuu ka dhahay silsiladan yaxya ibnu saciid alansaari can saciid ibnu musayib can abi hurayra xasba maa dakarahu ibnu rajab jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax sidaas si daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markana waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada saddexaad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غلت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هيا إذا تجدد حسن اقتداء بالأولى ثم نقول لمن رعى تفوقا كل assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وندونا mucaad majmuucada tartamayaasha jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mar kale sidee noo maqashaan عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوى haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa ugu dambaysa waxay leedahay udkur xadiidan yanusu cala ictibaari dabdi alxadiidi cinda altaxamuli waaladaa udkur xadiidan yanusu cala ictibaari dabdi alxadiidi cinda altaxamuli waaladaa waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta
كان حديث كما قلنا كان حديث كما قلنا إيه حديث نظر الله حديث ونظر الله سمع منا حديثا فبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه
haddaba su-aashii labaad ahaydna su-aashii ugu dambaysay caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alxadiid wa culumuhu waxaa la weydiiyey inay sheegaan xadiis ay ku cad tahay in la ictibaarinayo dabdulxadiid marka xadiiska la qaadanayo iyo marka la sheegayo labadaba jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markanna waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada afraad waana tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo iyaga ayaana markan qadka toos ugu jira فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا هي إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غلت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هي إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم نحو لمن رعى تفوقا كل assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا العبدونة mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفي عن ولا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambayso si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa ugu dambayso waxay leedahay yarwi tirmidiyu fii sunanihi akthara aqwaali shaaficiyi can axadi asxaabihi kama fi lcilali faman huwa yarwi tirmidiyu fii sunanihi akthara aqwaala ashaaficiyi can axadi asxaabihi kama fi lcilali faman huwa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta
أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويضي أبو, أبو يعقوب يوسف بن يحيى
marka ugu dambeeya ku celiya أبو, يع... أبو يعقوب يوسف بن يحيى يوسف بن يحيى البويضي البويضي يوسف بن يحيى البويضي أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق haddaba su-aashii ugu dambeysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixiyeen saxi khalid guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alxadiid wa culuumuhu waxaa la weydiiyey tirmadii sunantiisa waxa uu ka wariyaa aqwaasha ugu badan ee shaafici mid ka mid a asxaabtiisa ama fi lcilal faman huwa jawaabtay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markana waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada shanaad ee caawa ugu dambaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غلت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هي إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم نقول لمن رعى تفوقا كل asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونونح ducaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug iyo su-aashooda ugu dambaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug mar kale sidee noo maqashaan سفيعان بان ذين مغلنا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay hunaaka kitaabun min kutubi sunani qaala canhu bnu rushaydin wakaana kitaabahu jaamicun bayna dariiqatay albukhaariyi wa muslimin famaa huwa هناك كتاب من كتب السنن قال عنه ابن رشيد وكأن كتابه جامع بين طريقتي البخاري ومسلم فما هو وان في ليا إناد قراتين واتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
نسائي
ku celiya mar kale
كتاب النسائي
haddaba su-aashii labaad ahadna su-aashii caawa ugu dambeysay ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alxadiid wa culuumuhu waxaa la weydiiyey waxaa jira kitaab ka mida kutubta sunanta oo uu ibnu rushayd uu yidhi waxaad moodaa kitaabkiisa inuu kulminayo labadii dariiqe ee bukhaari iyo muslim kitaabkaasaa la weydiiyey jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا
waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijkeen ayaan isla soo gaarnay inta aan darajooyinka ay caawa majmuucaadka keensadeen soo gudbin aan soo dhoweeyo abu ibraahim iyo abu maxamed iyo su-aalaha xagga tartamayaasha caawa ka soo noqday jasaaka allahu khayran bashiirow caawa su-aalaha waxay ahaayeen ilaa iyo toban su-aalood waxaa nagu soo laabtay oo majmuucaadka soo hareer maray saddex su-aalood saa darteed waxaa laga jawaabay toddobo haddii marka aan ku horeyno gedo abuu maxamed ayaa ag fadhiyon ku wareejinayaa goda labadii su-aalood way soo hareer mareen sidoo kale bakool su-aashoodii koowaad haddii aan ku bilowno majmuucada gedo su-aashooda koowaad abuu maxamed fadal magada waxaa la weydiiyey labadan mithaal lizaydin darabtu iyo darabtu lizaydin midkoodeebay siyaadatu laami qiyaasi tahay si fiican waxay ku jawaabeen darabtu lizaydin waa gar sida kale waa cagsiga marka saxa sida ibnu caqiil uu sheegay lizaydin darabtu midda marka laba marya ah si fiican waxaa la weydiiyey tirmidii sunantiisa wuxuu soo guuriyaa aqwaasha imaam shaafici inteeda badan mid ka mida xertii shaafici waa kuma waxay ku jawaabeen albuweyti albuweyti wuu soo guuriyaa waa sax laakiin waa meelaha qaarkood waa looga tirmidi wuxuu dhahay wamaa kaana fiihi min qowli shaaficiyi faakharuhu maa akhbaranii bihi alxasan ibnu muxamedin zacfaraani waa jawaabtu waxaa weye alxasan zacfaraani waa laga badan yahay marka abuweyd aktarka la weydiye aktarka bokool waxaa la weydiiyey muxuu ka qabaa badruddiin ibn lmusanif yani oo ilmaal wiilkiisa ah fii niyaabati can faciilin can mafcuul can mafcuulin jawaabta waxaa weeyaan wuxuu dhahay kahiiratun walaysat maqiisatan bilijmaaci sida ibn caqiil ku qoran ibnu caqiil baa lagu qeydi lagu qeyday haa nacam waxaan filayaa in ay jawaabaha dhegaystayaasha iyo tartamayaashuba ay meel ku qorteen aad u mahadsan yihiin abuu ibraahim iyo abuu maxamed markan waxaan soo dhaweenaya walaalka mucaad si uu noogu soo gudbiyo shanta majmuuco ee aawa caawa barnaamijka ka qayb gashay iyo darajooyinka ay keensadeen ay mucaad aadayd umahadsan tahay walaalka bashiir caawa habeenkii toddoba-iyo tobanaad ee bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri tartankuna waa habeenkiisii shan iyo tobanaad caawa waxaa miiskaya mikrofoonka idaacadda islaamiga al andalus ku baratamayey shanta majmuuca ee ka wada tirsan majmuucada alif waxaana caawa tartanka lagu bilaabay oo lagu daafuray majmuucada bakool bakool waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaad si sax ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuucada labaad waa majmuucada shabeellada hoose waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si sax ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada saddexaad waa majmuucada jubbada hoose waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada afaraad waa majmuucada gado waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey waa ay soo hareer mareen majmuucada ugu dambaysa waa majmuucada mudug waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo hal mar inoo dumar mucaad majmuucaadka kale ah shabeellada hoose jubbada hoose iyo mudug caawa waxay la yimaadeen min labaatan darajo majmuucada bakoolna waxay la timid toban darajo halka majmuucada gadana ay la timid eber darajo waan filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha in ay meel gaara ku wada qorteen insha allahu tacaala tartan aqooneedka sanadkan oo ay ka qaybgelayaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socday wilaayaadka islaamiga dalka marka loo eego xagga tartanka habeen dambe ayaa u dambaysay insha allahu tacaala waxaana tartami doona majmuucaadka ku jira gruubka ba oo aan filayo in ay diyaargaroobeen insha allahu tacaala barnaamijkana sanadkan waxaa diyaarintiisa iska kaashaday makaatiibta dacwada iyo tacliinta halka andalusna ay tabinayso waxaadna toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga al andalus iyo alfuqaan ee wilaayaadka islaamiga iyo barahaan internetka ku leenahay barnaamijkii caawana waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
طول عمري وعاش يحلم أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنخلو بالعلوم نقتدي بها مشاعرا لنخلو بالعلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنخلو بالعلوم نقتدي بها مشاعرا لنخلو بالعلوم نقتدي بها مشاعرا لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الم...